bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu ala nabiyina maxamed wa aalihi wasaxbihi wasalam shirka jirayd oon qoban kolley hadii aad aragaasan idaacada ku fiirsateen waliga saabsanaayay arrimo un ku kacdalaadin naban xildhibaano ah iyo da siyaasiyiin kale ah oo eelbirdi seedayn aragbixiyo tuulooyinka oo xaguur hooskooya oo abaabuleen aragday dadki meeladoodii sacaarka abaabul jireen oo waxyaalo oo kayru sharci ah oo umataaf dhabaatadii abaabulaayaan yamay baan ku digaani shacabka dhan ku digaani umata saali soomaaliyeedna ogeysiyaani arintaasaas iyo ku hadalaani aragday wala meelo ku socda oo weliba abaabulaayaan dad meel kale lacqudiri oo wiji badan runtii liska jiraan yaa ku hadalaanay arantii aragtay dad deegaankaasa ku shaqle oo walku deg yihiin mise qof waraasaaka jarti dadka kale may bahayna dadoo ku kooyan niman oo reer waama ah iyo niman reer basle ah imay hayna dado iyoona aragtay dowlaha dariska sida aragtay deegaanshameynan badiida saasehay
mudane xildhibaana marka shirkan jaraa'id war saxaafadeeda ku saarteen qodobada nuxur kale haddii ad walina ku taawato may kuma tahay may kuma dhahayay aniguna la hadalnay dawladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleed koonfur galbeed maamulka gobolka bakool la hadalnay arrimo meelo ka socdan iyo anfiiri lahadaan waana la socdaan kaburaan in iyo dawladda etoobiya oo meelo la kala qada dawladda etoobiya macnaha anagu waa elberde haddii ala golabaasada radiida magaalada hataa dhinacaasa beerti meelaas yaala aragtay yana fiican la socdaan haalada aan kaburaariin may kalan jeedin nimanka xildhibaanadan badan oo meelo seedayn ani deegaan sokeeyo hadda deegaanka aan ku xoriin oo armayo meelo ka abaabulaaya shacabka walaalaha sadegan dhibaatadiyo kawadaan ani hoojiyaan iyo aragtay yaa kula hadalnay runtii arrintaas oo naga aragaani dalka geesa dagaalka abayl ku dhamaaday maybaa ku jiray dagaal shabaaba ku jari oo aragtay arrintaas xoogi heelabasi aragtay arrintaas umada soomaaliyeed dhibaatada geeka ka hayto dowladnimadii horsulow sida kugu gudbow iyo umada soomaaliyeed geeka ka mashquulsanaay walayna aragaanay dad yacni deegaanka amba ufadan gadaan amba meelgaaban fiiridiyo xoog ani oo waxyaalaha qaarka kaa qoran laakiin langeeka dambiirka waxyaalaha qaaran suuqii korna marka arrintaas oo elbird degmadooda kasaasa diida soomaaliyeed kataalow afar beelood soomaaliya ayaa warka fiirsadaan hadii maamulka suudiya yacni weliba beelaha dadka qashqashaada wada deegaanka dhinaca ethoobiyan badigi magaaladana guryaal helaan ka dharasan xaqiiqada madilin hadala tuuladika kale maaragtay aato oona sariata ogna yacni fawdadooda ka dhisi ee lero aragday umadlato oo dadka soomaaliinta ka dhawaadeen intii hadda burburkan jiray waa guryaal isku ka darsadeen yamay gidayna arday degma waan umi le le iyo sheelbahaayaan marka meel oo fawdad la danlay oo umata ini la dhawaatay ow ma ostiyaana hataa dareen wali abuurana maadaama arrinta jibbooyinka arday sanadkan burmooyin ku dhigay oo shacabkii deegaankaas ma jiran sakahayo xuquuqdiyoogiin ku siina yacni dadkan iyo arrintan kala mashquulana lahandiray meeshii maadaama dad oo jibbada hoosena ka jireen dadkuna aragaani kuma hayan taasa lahandiray yacni ujeedadaas ma fahamna siyaasaduna kaasi kornala marka arrintaas ini arafin arko oo ummada soomaaliyeed dananinka jarna deegaanka guud ahaanba iyo gaar ahaanba ni dananinka jarni aragaani arrintaas iyo ka buraariyaan ini wala iyo kuwaantowan ma ogolaada shareecada islaamkana ini dulmada suubiyo xaalaga keeta alfitnatu naa'ima man intadaafa caleyhi lacnatullahi hadii saxiixa marka ani oo aragtay fidnada hunguraasa laakiin xaqiiq ilahay lacnadiisa ka dhigaas ani saas aragtay xadgudubkaas eerootaka baarlamaankana waa lima noo ahaa ini shacbida soomaaliyeed olaasokayna ka abaawda taasi sixda ma ogokeyn arrinta suuban kareebin ini oo aragtay dadwin oo siyaasiyin walgorodow anigoo shacab walaale oo sadegin walaadka abuuran marka meelo waxyaala badana ku muuqda da xuquuq yoon la hayna sheegnow yacni taliyoshi aan ku goo korna hoos walka leegna langiinka ani gooyi kore elberdi ana goodsade ani aati gooye ani iyad meelan rore dad yacni ka dhigi karo oo iyo xagan leegna ekaas dadkaas dirasa leey walaala leey arrinka aragday jari jari soomaalida in lasa dadamo dadka dariska ama doola la heliyo inta mudada weliba helis eedan faysiya dadka iskala noolayn howlada isku qaadaho aragnayna gaal la qaado biro gaaliga ku qaadi deyna laakin geeka dhulkiyalanka oo la qaadeen hataa la balaawo ay arago ahay marka taasna wala suuti galownae lankiiska dayoona yacni aragniska khasaarow dunyan waa uraanka khasaarow marka taasa kuwaaniyaan haddana weliba mar lamaad mar saddexaad walinana daldanteena walaalayaal arrintaas ku roogeed yalena wali ognaa sunnada la kornay waay dadgoboleedka tuuqaqooyi ama wadamada dariska aragday deegaanka yihiin haddii dadkaas saldhigiyaano aqbalaano bahyayna ku daraan yani may waa dadka khasaara dadka deegaanka waaye wali maleeyanay dadka deegaanka ani arrintaas runtii walakin maadaama naasa aayaan wala deegaankaani kan meelahum jenan iraayan maleeyan dadka faraxsan deeka guulaysinis ayaa aragahay guulaysine arinkiday kuwaanta walena arrintan saasahay ee haddiisan haddii xildhibaanada baarlamaanka weerar kore kaalintiin gaawisa iyo ku muuqda maadaama xildhibaan isan siinlamida deegaanadin sheegdaha maya daawin bale halkaas madaawina daamatu ku hadalahayna bow sidii habawadlanka waalan kodiirgari waalan adina waalan waa kimala saraw dadkaas dadawsan walaati ka deysila meeshaan walaati kula hadalahaynomaylalano walgeeka eednaka fashalaada yaa ka dhex jiraan taas mustaqbalka kiisha iyo umatiyo mesalaana leyin waran intaraan yaa ka dhex jiraan taasida una ku digahayno markuuna yani ujeedadana mae ani una mudagaal biinamee toona masuurgalas laakiin raajibku ka jara ani deegaanka muddeganta soomaaliya labaatan iyo dhowr sano oya dawlad laami burburlaha ka jaray lan otiimisinahayna qabsigoo sheegada wal waayo ardaymeyn umad kalkoota balanta heliso kukadasir korta qaadega korta laakiin lan oo qabiila ka guudaysada deegaanka lahna lawadegaada wal waayo horeelinka khasaari markaase dadka himidaas ka jara dadkusumu markuna dadkusumu la dhumaan laakiin runtaa sheegana maydalakabalayo kuweri yalanayo kuweri yalana marka saabacnisha saasukaas marka arrintaas marka maybuhaa taxatiga dhawaanda kaeeday koro digri marfilbaetiin dadku dhaqisha oo tin kusaarano langwalba kartusku gemiin argdahogadaata sunko kiliitasina gemeylay marka lasaasan eediya muwalaba kaqoon ee mudane xildhibaan adoo raale ma jila inay walnin ku taawata degmooyinka gobolka bokool ahaana sharci eh een seenan shaldhigay gobolka boqol shan degmu magaalamada hada gobolka kuduru waana degmada koowaad weydid tiyagow elberd iyo rabdhuur boqol shantaas degmo waay geed iyo caate lama tiir oo rabdhuur hoos koeeyaan waay Mhm.
sharciyan sadawaa degmooyinkii sagaashan iyo koodii dawladii kacaanka yeelo degmo ay ku tartay dastuuriga ay shantaaso inta kalena tuulu caate weli tuulanimadii hataa bilaa sharciya ka deganta baali eelo kiyaala eelo oo maykiyaale oo dow oo edbiila iyo eelo daranheeyaki dadkii eeladaaflaha ay deegaanka lahay mee dadka dhasuri dad dadasnimo iyo aragdaybadada sugsugaanka galay dasiyo weli dadka kaalku eelada darangaanka lahay shaka dhasiteen eeladaas kahaysugo weli aragdaydhismahaas marka may baa jirtay maadaama dhulkaas xuduudayay waagii hore dhinaca etoobiya waktigii hore dawladdan hata jarta way ku horreeyay waagii dowr- doortooyadii iyo militarigii dhinaca etoobiya shacbiga degan dhibaataysanaado jireen yani haggala jireen walaa dhawaa jiray soomaalinimadna aan dhawaayay marka dad oo saasa soomaaliya wax ka dhawaaday waa kada dhasiri jireen beelo kale laakiin aata hatalay weli dhaslaayo dadka deegaanka eedadaa sheeka halaba ku eh marka geed etoobiya alxamdulilah dawlad degan dimuqraadi eh oo federaaliya ku dhisantay deegaankii barwaahoy dadkii dhibaatadii ku baheen marka ilanastiyo may bahata madan arday dhabaata madan waxawkii marigi iyo haboorowkii marka jaran dadka oo marka deegaankaasaa ku jeeda waa dhantaxan roora oo waxta dhibaatadan suubiyan falaayan may waa dad ujeedooyin gaar ee loo maahin deegaankiisa hata deegaan wax ku qaawma eh deegaan barwaawenay runtii madam fail oo guulaya deed etoobiya deegaanka dowlad federaal hirgeli iyo horumay bahaysay dadka diida dhanacaas ku jara iyo macnaha si tartiib tartiiba iyo laandhawaa jira iyo xaqaha jira dad badan oo saasa ka kooyaayeen laakiin abshar ahaan markii arsilin hadala dadkan weliba shalberi jiray xuduudiyiinta etoobiya iyo soomaali iyo mayba waa dhaxinhaan dadkan yaa dhuduudiyaha ay tii marka hore marka soomaaliya dhan iyo caabirman iyo yani walaal jecel lay walaay hadda dhexgabiilkaas lay ka kooyeen xaqiiqadan dilin hadala sida waay ee mudane gudoomiye weerar kore marka ee federaalisimka ee bulshadan dhalatay digil mirefle waa koolla ka dhacay ka khasaare way marka khasaareen roobiyo aragday uguubiyo xasbi asadaano iyo aragday intastoosnasin baa dhibaato badanka deefti maamulkaas aragday labay jubbooyinka iyo gida saxooyinka dulmiyii oo wal oo yacni awaaqibadii haddii iyo wal laisku bedelay taasa ka dareerta ka socodsi yaa ka dareerta dhibaataysniin welibaana aaminsana yacni aran iyo hayti dulmadii sidaa ayaa ka guuraysinay ayigi tiisiilay ka guuraysinay elo gacmishi sheegina arday galan qoeli kan hor qayiidan wala helaasana dhasana kama timid xsulgu walaasana aaminsana حتى ان شاء الله هناك خساره يكسر ابو بجلاء هذا دوما مدائن نحصل anka dambeyntii ad hor hale ee suuragaleeta marka hadalla ku reeb intii deegaanka seetano isan bulshadii hala hadalaano meele ee warbaahinta kala hadala deegaanka meel kasta oo aragtay deegaanadan aan ku jeednaa waa siida hata gobolka boqol waa laga saarsanaa seedana insha allahu seedana tuulo tuulo idmadana amba awooda kama qori amba dambeha khiyaamo qoriyo layla ka qaadada walna suga marna la waana seedana insha allah kaasuu ilmaha sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliya gudoomiyii hore baarlamaanka soomaaliya ee ciidankiinka maad nagaan xildhibaan okay